Guurku waa qayb ka mid ah asaaska nolosha aadanaha, waana xasillooni iyo deganaan uu ku jiro qaab Ilaahay u jideeyey markay rabaan inay lamaanaha isguursadaan. Qaab waalidiintoodu la og tahay oo aan ahayn mid qarsoon. Guurka qarsoon ayaa ah mid aanay ogeyn waalidiinta dhalay lamaanaha iscalfanaya, kaasoo si qarsoodi ah isugu meersanayaan, iyagoona ka qarinay waalidkii dhalay labada lamaanaha ah. Inta badan guurka qarsoon ayaa waxaa saameynyo kala duwan kala kulma haweenka, kuwaas oo ay wajiyo badan kala kulmaan lamaanaha kale ee ay nolosha wadaageen. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah culimada degmada Dobley, iyagoona ka warbixiyay waxa ay diinta ka qabto guurka qarsoon.
Horta ereyga loo yaqaano khudbad siro. Marka koobaad nikaaxa waxaa loogu talagalay marka labada qof isguursanayaan shuruud buu leeyahay iyo arkaan buu leeyahay. Waxaa ka mid ah arkaantiisa in labadii zawj la helo, sidoo kale in la helo laba shaahidaan oo makhraati ah, sidoo kale in la helo gabadha weligeedii. Haddii marka mid ka mid a meesha uu ka maqan yahay, waa tusaale ahaan kan ugu daran hadda yacni jaanibka khudbad sirada ku tacalluqda inta badan waxaa weeyaan weligii gabadha aan la haynin. Waa gabadha weligeeda laga qarinayo macnaha. Dariiqada ugu dhow aan dhihi karno waxaa weeyaan nikaaxa wali la'aan haddii uu ku dhaco, tusaale ahaan gabadha aabaheed oo magaaladii jooga ayaa yar la iska mehersanaya. Aabaha wax dhibaato ah ku qabta ma jirto, gabadha muuna diidin, muuna odhan ma meherinayo, waaba laga qarsanayaaba. Ayadiina ninkaas raali ku tahay way qarsanaysaa, isagana sidoo kale saas uu raali ku yahay way qarsanayaan. Arrinta noocaas arrin bannaan ma aha sharciyan, waana xaaraam, waana iska zinadii uun. Wax ay dhaanta ma laha. Noocaas marka inta badan dadka isticmaalana saas weeyaan. Gabadha aabaheed ama walaalkeed, dadka qofka adeeg weliga u noqonaya gabadhan oo magaalada la jooga, oo meel kale aan ka jirin, oo la weyn karin, oo la hayo oo la heli karo, ayaa waxaa la sameynayaa gabadhii baa la dhihi waa la iskaga meherinayaa. Waxaa kale oo dadkeena aad uga khaldan oon in badan arkay. Waxay oranayaan gabadha hadday thayiba tahay, tusaale ahaan gabadha hadday garoob tahay, mana bikaara ahayn, ayadaa ismeherin karto. Wax jira ma aha waxaasi. Gabadhu ama garoob ha ahaato ama aysan garoob ahaanin oo bikira ha ahaato. Mid kasta weliga way u baahan tahay. Weligana isku meel bay ka taagan yihiin. Lama mehersan karo. Wax bannaana ma aha sharciyan.
بسم الله الرحمن الرحيم أنا وعبد الله عبد آدم وحلو يقانو نكاح سري af soomaaliga la dhaha khudba siro khudba siradu waa meher xadko waxaa la xadaaya meherka waxaa laga xadayaa oo lala dhumanaya laga qarinaya meherka qofkii walaayada lahaa nabi sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhax xadiis u warinay abi muusa alashcari laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahidayni nikaax ansaxaya maalaha uma jiro ilaa biwaliyin weli in la hela iyo wa shaahidayni laba marqaati